أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamigana dulus maanta idiin hayso kooda ugu door karoon waxaa kamid ah cabsi xoogan ayaa soo wajahday askarta kufaarta afrikaanta ee ku sugan degmada awdheegle ee wilaayada shabeellada hoose golaha gaalada midooday ayaa soo saaray qaraar ciidamo saliibiyiin ah lagu geynayo magaalada khaza iyadoona muqaawamada ay kasoo horjeesteen go-aankaas dowladda kaafirada kanada ayaa walaac xoogan ka muujisay howlgallada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhanka kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiida ayaa sheegay in xasan garguurta uu lunsaday lacago uu ka sameeyey bulboobka ka socda magaalada muqdisho in ka badan lix boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay jowlad dacwi ah oo ka socotay deegaanada wilaayada islaamiga ee baay munaasabad lagu daafurayay masjid cusub oo dhowr dabaq ah ayaa ka dhacday deegaanka al ansaar wilaaya islaamiga ee bakool
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaadaha taariikhuna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka jamaadul awal sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan cabsi xoogan ayaa soo wajahday askarta kufaarta afrikaanta ee ku sugan degmada awdhigle ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeena cali axmdulaahi cali yare warbixinno caalami ah oo saacadihii lasoo dhaafay lagu faafiyey warbaahinta kala duwan ee caalamka ayaa soo bandhigtay walwalka iyo qoobgariirka ay ku sugan yihiin ciidamada huwanta ee isugu jira saliibiyiinta iyo riddada ee dhowaan la wareegay magaalada awdhigle oo ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada hoose wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka a f b oo safar ku tagay magaalada awdhigle ayaa sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan awdhigle aanay cago badan ku taagnayn oo ay dareemayaan cabsi aad u xoogan a f b waxa ay xustay in ciidamada huwantu ay haatan joogaan magaalada balse awoodda ay u leeyihiin inay sii haystaan ay tahay mid aad u liidata maadaama ay wadnaha farta ku hayaan xilli walbana filanayaan weerarada mujaahidiinta duuliyaha diyaaradda helikobterka oo aad u walwalsan ayaa wariyaasha a f b oo uu keenay awdhigle ku wargeliyey in cabsi weyn uu ka qabo weerarada mujaahidiinta al-shabaab sidaas darteedna labaatan daqiiqo gudahood ay ku dhammaystaan howlahooda haddii kalena uu ka tegi doono warbixintu waxa ay soo bandhigtay burbur xoogan oo ciidamada silibiyiinta iyo maleeshiyaadka riddadu ay u geysteen guryaha dadka shacabka iyagoo maleeshiyaadka riddadu ay a f b u sheegeen in si ku talagala ay u burburiyeen guryaha shacabka gandaraasle turki ah oo la hadlay a f b ayaa muujiyey niijab xoogan oo uu ka qaaday dagaalka al-shabaab kadib markii muddo hal bil ah oo warbixintu sheegtay inuu ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka waxaana uu tilmaamay in xaaladdu ay haatan ku xun tahay oo halis ay ku jiraan ciidamada siliibiyiinta iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan awdhigle falanqeeyaal ay soo xigatay a f b ayaa sheegay in la jebiyey maleeshiyaadka riddada oo ay sheegeen in mar weliba ku jiraan xaalad ciriiri ah waxayna tilmaantay in haatan ay marayaan heer ay qarka u saaran yihiin in gebi ahaanba ay burburaan la taliyaha amniga kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo aweys xaaji yuusuf oo wakaaladda wararka a f b ay arrimahani wax ka weydiisay ayaa qiray inay jiraan caqabadaha si ku gadaamin ciidamada huwanta ee duulaanka saliibiga ah kaga jira soomaaliya wariyaasha a f b waxa ay sheegeen in magaalada awdhigle ay ku soo arkeen xaalad khatar ah oo marnabo aanay laysku halleyn karin islamarkaana aanay indhahooda saarin wax muujin kara ammaan buuxa oo deegaankaasi ka jira muddadii koobnayd ee wariyaasha a f b ay joogeen awdhigle ayay waraysi la yeesheen haweenay ka mid ah dadka deegaanka waxayna warbixintu xustay in haweenaydaasi ay muujisay suurtagalnimada in mujaahidiinta al-shabaab ay dib ula wareegi karaan deegaankaasi jasaaka allaahu khayran walaalka caliyare golaha gaalada midooday ayaa soo saaray qaraar ciidamo saliibiyiin ah lagu geynayo magaalada khaza iyadoona muqaawamada ay kasoo horjeesteen go-aankaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abuaiman kadib kulan ay xalay yeesheen waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobey ayay ku soo saareen qaraar ay sheegeen in lagu soo afjarayo dagaalka magaalada khaza kaas oo golaha ay horgeysay dowladda siliibiyad ah ee maraykanka gaalada qaramada midoobey ayaa soo jeedisay in la dhiso ciidamo caalamiyaha oo isku dhafan oo qidaaca ka howlgala ilaa sannadka labada kun toddoba iyo labaatanka kuwaas oo ay kormeerayaan maamulka yuhuudda iyo dowladda riddada ee masar waxay sidoo kale ku baaqeen in ciidamadani ka socda qaramada midoobey ee la geenayo marinka ay sii joogayaan ilaa magaalada khaza hubka laga dhigayo kooxaha muqaawamaduna ay ka noqonayaan kuwa sacbooley ah sannadda labada kun toddoba iyo labaatanka marka la gaaro ayay sheegeen in maamulka magaalada lagu wareejinayo maamulka dabadhilifka ah ee maxamuud cabaas halka sano ee soo socotana ay ku tababarayaan ciidamada maamulkaasi kooxaha muqaawamada filistiin ayaa durbe ka falceliyey tallaabadaasi u qaaday golaha ammaanka ee galada qaramada midoobe iyagoo oo gaashaanka u daruuray sheegeena inaysan aqbali doonin in ciidamo shisheeye la keeno khaza arrintan oo ay ka soo shaqeeyeen maamulka yuhuudda iyo dowladda silibiyeed ah ee maraykanka ayaa waxaa u codeeyey ilaa iyo saddex iyo toban dowladood halka ay diideen dowladaha shiinaha iyo ruushka jasaaka allaahu khayran walaalka bashiir dowladda kaafirada kanada ayaa walaac xoogan ka muujisay howlgallada shabaab almujaahidiin iyadoona dhanka kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed dowladda siliibiyadda kanada oo soo saartay fariin digniin ah ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inay deg deg uga baxaan dalka soomaaliya halka guud ahaan dadka u dhashay kanada ay ku amartay in aanay u safri karin dalka soomaaliya ee dhacagiiska afrika kanada waxay sheegtay in xaaladda amni ee soomaaliya ay aad u kacsan tahay isla markaana mujaahidiintu khatar weyn ku hayaan siliibiyiinta iyo maleeshiyada murtadiyiinta dabaldifyada ah ee ku sugan bartamaha soomaaliya koonfurta iyo caasimadda muqdisho mareegta rasmiga ah ee dowladda kanada oo lagu daabacay fariintan digniinta ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladdu aanay awoodin caawinta muwaadinka kanadiyaanka ah ee dhibaato ay ku qabsato gudaha dalka soomaaliya waa inaad iska xaadiriso qunsuliyadda ama safaaradda kanada ee kuugu dhow ayaa lagu yidhi baaqan digniinta iyo kheyladhaanta isugu jira ee dowladda kanada ay u dirtay muwaadiniinteeda gaar ahaan kuwa ku sugan gudaha soomaaliya kanada waxaa kale oo ay ka shanqarisay in khatarta amni ee ka jirta gudaha soomaaliya ay tahay mid aad u weyn islamarkaana uu xoogan yahay dareenka ka dhanka ah dalalka reer galbeedka ee dalka soomaaliya ka wada duulaanka gardarrada ah warbixinta ka soo baxday dowladda kanada waxay hoosta ka xariiqday inay jiraan weeraro ay mujaahidiinta al-shabaab la maagan yihiin kufaarta ku soo duushay soomaaliya ee ku sugan meelo ay ka mid tahay magaala madaxda muqdisho dagaalkan jihaadiga ah ee ka dhanka ah saliibiyiinta iyo dabaldhifyada ay ku adeegtaan ayuu dowladda kanada ku tilmaamtay kuwo aad looga welwelo waxaana si weyn uga qeyla dhaamisay weeraro ay sheegtay in mujaahidiintu ay qorsheeyeen inay ku bartilmaamaysadaan xarumaha kooxda riddada soomaaliya kanada waxay xustay in si joogto ah magaalada caasimadda ah ay muqdisho u murtogeliso weeraro joogto ah oo loo adeegsado hubka noocyadiisa culusa oo ka dhan ah kooxda murtada xasan gurguurta iyo saliibiyiinta ku sugan xerada xalane deegaanada ay ka armiyaan maamulada riddada ee somalilan iyo puntland ayay kanada tilmaamtay in iyaga xitaa ay digniinta saameynayso maadaama ay tiri iyo halis ugu jiraan weerarada mujaahidiinta oo mar weliba ku faafi kara deegaanadaasi digniintan ayaa ku soo aadaysa xilli muddooyinkii u dambeeyey in mujaahidiintu ay sare u qaadeen howlgallada ay ka wadaan dalka soomaaliya iyo weliba deegaanada ku hodiro gumaysiga kenya iyagoo la wareegay deegaano fara badan kaabigana ku haya magaalada muqdisho jasaaka allaahu khayran walaalka marwan xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in xasan garguurta u lunsaday lacago uu ka sameeyey dhulbabka ka socda magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba kooxda riddada soomaaliya ayaa dhexdeeda isku haysata dhulalkii danta guud iyo kuwa shacabka ay ka boobeen kuwaasoo dhaqaale bilaayin doolar ah laga sameeyey xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in lacagihii ka soo xarooday dhulboobka muqdisho ay jeebka ku shubteen madaxda ugu sarraysa kooxda riddada ayna diideen inay saami ka siiyaan xildhibaanada qaar oo aan siyaasadooda la dhacsanayn dood kulul oo xubno ka tirsan golaha dawaaqiidda dhex martay ayaa muujinaysay in lacagaha boolida ah ee ka soo xarooday dhulboobka ay luunsadeen xasan gurgurta iyo saraakiisha ku xeeran ciid daahir oo ka mid ah golaha dawaaqiidda ayaa warbaahinta u sheegay in dhulalka la boobay lacagihii ka soo xarooday jeebka ay ku shubteen xasan gurgurta iyo rag uu xilsaaray wuxuuna carbaabay in lacagahaas aanan la dhigin bangiga kooxda riddada islamarkaana la diiday in laga jawaabo su'aalo ay arrinkaasi ka keeneen haddii laga hadlo dhulka ummadda soomaaliya oo ka dhexaysa oo la gadayo oo sida sharci darrada loo gadayo oo lacagtii ka soo baxday aan la garanayn ilaa iyo hadda meelay ku dhacayso lacagtii meesha ka soo baxaysana miisaaniyadda kuma jirto bangiga dawladda ku soo dhici mayso wasaaradda maaliyadda ku soo dhici mayso waana malaayiin bilyans bay ku socotaa waana xaqdaro in marka la isyidhahdo su-aasha weydii ha la weydiiyo ciddii ay khusaysay in dad ka mida baarlamaanka ay u soo boodaan oo is yidhahdaan arrinta qariya marka taasaa ka dhacday madaxda kooxda riddada ayaa xoog kula wareegay dhulal ku yaala magaalada muqdisho waxaana banaanyaal ah oo guryahoodii laga barkiciyey in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qoys warar soo baxay ayaa sheegaya in lacago bilaayin dollar ah oo xasan gurguurta uu ka sameeyey dhulboobka loo daabulay dalka dibaddiisa halka lacagaha qaar loo adeegsanayo doorashooyinku sheega ku soo wajahan kooxda riddada soomaaliya jazaaka allaahu khayran walaalka abushiiba in ka badan lix boqol oo ruux oo ku dhaqan diigaan hoostaga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay jawlad dacwi ah oo ka socotay diigaanada ulasaamiyiga ee baay faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadaysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman xamle dacwadeedkan loogu magac daray kun caaliman oo mutacaliman ayaa weli waxay si dardar leh uga socotaa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo halkaas oo risaalada tawxiidka lagu gaarsiinayo dadka muslimiinta xamle dacwadeedkan shacaarkeedu uu yahay alcilmu walcamal waxay ku sii fiday deegaanada buurhareeri soomow khasaaley buulajadiid iyo deegaanka xagarka oo dhammaanba hoostaga magaalada baydhabo goobaha ay gaareen ragga ducaadda ah ee ka socda maktabka dacwada ayaa si weyn looga dareemayaa isbeddel xagga waxbarashada ah in ka badan lix boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa si weyn uga faa'iidaystay dowlaha sharciga oo qayb ka ah xamladan dacwiga ee sida aadka kaga socota deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ragga ducaadda ee ka qayb qaadanaya jawladan dacwiga ayaa duruus sharci iyo muxaadarad u jeedinaya bulshada haddaba maxaa duruus ay qaateen bulshada ku dhaqan deegaanada buurhareeri soomow khasaaley buuljadiid iyo deegaanka xagarka deegaamada hakigeeduna hadegnimahayna buulahereere buulaleeraw waabdoori kumadahayti buuljadiida kumadahayti gasoomaga kumadahayti gasaalea kumadahayti tuukaleleeraw soomaga kumadahayti may kumadahayti garasmooda hagining jartiyana shantuul oo yaryar hooskoyaan intabu bulshadiyo wali ilaahay ina waafaji ilaahay nanka talagalay ini maylaraa unuun horseena kitaabkaasna may la eraa'iso kutubadaasna ku qiib qaadaan ilaahay ha waafajiyoon may waa dad tiradii lix boqol iyo toddobaatan qof dadwiin iyo dadyar magali balaange ilaahay hanil kulmi wanaagla waa nin qaabilan dhinyaagas madiha ka jarni mehan baalan baal dhowdaanayin deegaanka maqarka weyn oo hagarka tuulooyinkaas ana sheegahay dhowna hoos kuayaan duruuso la akhriyaayay kutubada may kumadaayay afartan iyo kow su-aalad asaasiyaat uddiin calaa dariiqati su-aal waljawaab shacaarsheenna cilmun wa camalun yaan ka horreyti kitaabka kale kiigimaha waajibaad oo usun caqiidada ka saabsan waxyaabihii may la rahay warqadan laka argay in badan may la rahada adiladii wayna laku dhaha helaw dad badanaa eedan ku faa'iidaysadi ilaahay baa ka mahadsan may la jaray kutubadun akhriyaanay masugoodnay dadkan qiibiyaani kitaab leero arbacuuna xadiisan fii dami tacasub alqabariy kitaabka qur'aanka tafsiir shay oo laku bilaabow suurat nnaas ilaa suurat laclaa masmaya birabbi nnaas ilaa sabixisma la jeeyow iyo ka jari masaajideena ka akhriyaay sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya kana qayb galay munaasabadii gebagabada jowladaas ee ka dhacday deegaanka xagarka ayaa dardaaran u jeediyey bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanadaasi tan kale walaalayaal biyakumaynan ka diyaaragaysaan xaflidii oo ducaadii ilaallaahi dhowr ber inta rogen runtii dadku unta rogan oo daaciyaalka ah dankale inta min roogna ilaahay diishay in uma diirsiyaan xujada in dadka ku ogaan waajibshoona gududeen ilaahay maylana ah ku ajar siiye intii walin sheegna dadkii dadkii liban allah ku helana runtii beer inta maka abuurdaan gaalilo inta maka daajaan dukaan inta maka samaysaan qaarka ilaahay daraadisa aan kooyan suma ka bacdadka muslimiinta ani diin diirsa aan kooyan marka meeshan dardaarmayhi naftay naftii malbarashada waa faa'iidin lata loo faa'iidin lahayn ilaahay nabi sheema fara lahayn rasuulka amarna sii sallallahu alayhi wasallam وقل رب زدني علما إلهي نبي شو ما راس إلهي وما راس إلهي ليه ربي يا ربي رب زدني علما علم زيادة رسول ما صلى الله عليه وسلم لو يو قال يرن يو دت يو باري مسكين زيادة دملر بس إن زيادة دملر ما لري وقل رب زدني علما ولا لزيادة زي أودس فري نو صلى عليه لفري علمه هو ما يولي علمه xalaalihii xaaraamta alshalowga aday qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi ka faa'iidaystay jawladan dacwiga ayaa soo bandhigay wixii ay faa'iideen الحديث الأول عن أبي نضرة قال مبقول حدثني مغا إن شيكوي سمع ديغي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك خطبة صديقي في وسط أيام التشريق هربوركي ما لنت استندحد فجرتنا فقال رسولك مبقول يا, رس... يا أيها الناس دضو ألا إن ربكم ربك واحد حلين كواي وإن أباكم آوكين واحد حلين كواي ألا لا فضل شرف أدير أمين سغنان لعربي قف عربه على عجمي قف أو عجماء أسكو فضل بدني مجرتوي ولا لعجمي قف أو عجماء أسونا فضل ديرت أمين سغنان على عربي قف أو عرباء أسكو فضل بدني ولا أحمر قف قدود من سونان فضد إرد على أسود قف مدو اسكو فضد بدني من سونان ولا أسود قف مدو من سونان أصن فضد إرد على أحمر قف قدود اسكو فضد بدني إلا بالتقوى اللك أبسين ماحن أبلغت مجيسني وهرمنا ناس مجيسني قالوا سعى سعود ما بقول أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي جيسي كم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما أعظم ما أمر الله أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد الربوبية هو إفراد الله بجميع أفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in ducaadan ka socda maktabka dacwada misena ay jirtay wilaayada islaamiga ee baay ay gaaraan deegaano hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay halkaas oo tawxiidka ay ku gaarsiin doonaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay jazaaka allaahu khayran walaalka abu ayman munaasabad lagu daafuriyey masjid cusub oo dhowr dabaq ah ayaa ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaaya islaamiga ee bakool faafahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan bulshada ku nool deegaanka ceellaansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool oo allaha kaashanaya ayaa ku guulaystay in deegaankooda ay ka dhistaan masjid weyn oo ka kooban saddex dabaq kadib iskaashi iyo waxwadaqabsi dhex maray bulshada deegaanka dadka deegaanka oo hormuud ay u ahaayeen nuqabada waxgaradka iyo ganacsatada taageerana ka helayay wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku guulaystay inay soo gabagabeeyaan dhismaha masjidkan kadib muddo sagaal bilood ah oo habeen iyo maalinba arrintan ay u taagnaayeen in masjidkan la dhiso waxaa keenay markii ay yaraadeen masaajidii ku yaalay deegaanka jameecadana ay ku filnaan waayeen ayay dadka deegaanka go'aansadeen inay dhistaan masjid weyn waxaana allaha fadligii suuro gashay in deegaanka laga dhiso masjidkan oo ka kooban saddex dabaq laba dabaq oo ka mid ahna si rasmi ah loo dhammaystiray halka dabaqa saddexaadna dusha sare oo keliya ay ka dhiman tahay guddi loo xilsaaray dhismaha masjidka ayaa sheegay in dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan rag dumar waayeel iyo carruur intaba aan loo kala harin dhismaha masjidka dadka magaalada jooga iyo dadka miyigana si wada jir ay uga qayb qaateen qarashaadka kala duwan ee ku baxayay masjidka oo isugu jiray xoolo nool beero boosas guryo dhisan dahab iyo wixii la mid a mid ka mid a guddiga ayaa faah-faahin ka bixiyey cabirka masjidka uu ku fadhiyo iyo muddadii ay ku qaadatay in la dhiso masjidkan ka kooban saddexda dabaq masjidka walaalayaal may ka koobanyaa dhiirar ahaan haddii leera barxaddiis haddii laka dara soddon iyo sadde miitru ballacjay may wahaa haddii barxaddiis laka dara soddonu ilaahaya ka mahadsan masjidka may bilaawadayha taariikhdii hijirida bille rajab labaati kowtiye kun afar boqol afarti iliti mayna gebagabaawey oo dhammaystiramay shaqaalada i fuundiya ku shaltabeenna bille jumaaduluulaa oo tuman maraasa kun afar boqol afartun iyo toddoba hijiriga may nagadaaya namadun haddili kugu gooyey baloogi godoobka haay sagaal balood iyo masjidku ilaahay ninka dhasi alxamdulilah waxay sidoo kale guddigan sheegeen in lacagta ku baxday masjidkan oo gaaraysa lacag ku dhow shan boqol oo kun oo dollar ay iska soo ururiyeen oo keliya dadka deegaanka meel kalena aysan waxba kaga iman marka laga reebo boqol dollar oo dibadda ka soo gaartay iyagoona intaasi ku daray inaysan jirin wax deenna oo hadda masjidka lagu leeyahay waa kan mid kale oo ka mid a guddiga oo sharaxaad ka bixinaya qarashaadka guud ee ku baxay dhismaha masjidka xoolaa guddiga gale oo nool beesidoo marsidhiska dardara maynagadaase saddex boqol soddon iyo sagaal kun labaati iyo saddex dollara nagadaas xoola beesidoo marka liska dardari beesida oo kaashka e haddii e v c nagad iyo haddii oo nagad beeso oo e v c nagad oo tuutal shan may nagaday boqol konton iyo siyeed kun siyeed boqol sagaal iyo afar doolar guud ahaanna masaajidka may ka dhammaaday hoolashii ilaahay mahadiisa ka dhisamay tuutal hoola madaliska dagar afar boqol lixdan ilaa mukun siyeed boqol tun iyo todoba doolar wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha masaajida islaamka xaggiisa ahmiyad weyn ay ka tahay islamarkaana looga dayanayo nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam walaalayaal masaajidada ahamiyadiyo layin islaamka dhatisyo kulayin to qarsoon ma ah ahamiyad wiina ka fadhiyaan miisaaniyad wiina ka fadhiyaan tusaalaha xayiga lahaa gaalada ka hormay ka mid ah rasuulkan sala allahu alayh wasalam markaa hijroodii uu si saxaabadiisa ku tabeen magaalada maka oo madiino kooyaan shaqadan ka horeey suubiyan ma haytay masaajida dhisan ma camalka inka horeey oo nabiylaahi muxamed sal alay wasalam markii magaalada madiino usu lugtaha saari gobadii mayahay masjida la dhis masjidka rasuulka sal allahu alayh wasalam yaa la yaglaalay macnaha taas marka may daliilan taa ahamiyadda usu leeyi waa masaajidada walaalayaal doorkiyo kuleyin tarbiyada jiilka cusub iyo guud ahaan dadka muslimiinta wallaha kooba kormee si kastaba hal warbixin laguma soo koobi kara dhismaha masjidkan laga dhisay magaalada ceelansaar oo isaga dhanba laga dhigay wada mutuleel kaasoo loogu magacdaray masjidul furqaan waxaana dadka ka soo qaybgalay munaasabada furitaanka masjidkan ay ka kala yimaadeen wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool jazaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtogeli oo aan igu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanah wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadkum mubaarak